إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuq ulmaraam min adilati alaxkaam kitaab uljihaad ayaan ku dhex jirnay wuxuu nooga bilaabanayaa xadiidka abi cubaydata bnuljarax oo ka hadlaya gaal in qof muslimuhu ammaan sii karo gaal xarbi ah in qof muslimuhu ammaan sii karo وعن أبي عبيدة بن جراح وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله رسول كالان مغلي صلى الله عليه وسلم يقول حال ليه يجير وحا بدبادين على المسلمين مسلمين تكركو ذا وحا وحكو بدبادية بعضهم قبل كميطة أخرجه وحا صوصار ابن أبي الشيبة وأحمد نوا صوصار وفي إسنادي سند كيس ضعف أيا كجره sanadkiisa dacfiya ku jira marka iyo waa daciif farqiga u dhaxeeya dacfiga waa dacfi yasiir ah marka shawaahidiisu ku kabmaya lidaasaas daraada muxaqiqa waxa weeye samiir ibnu amiir asuhayri wuxuu yidhi waa saxiixun bishawaahidihi qaala axmed shaakir isnaadu saxiix axmed shaakirna musnadka wuxuu ku yidhi tacliiqaadka uu ku leeyahay isnaadkiisu waa saxiix maanaa shawaahidiisu ku saxiix noqona waliayaalisi abi daawuud ayaarisi waxaa u sugnaaday min xadiii camar ibni caas radia allahu canhu yujiiru waxaa badbaadinaa cala lmuslimiina muslimiinta korkooda waxaa ku badbaadinaa adnaahu muslimiinta qofka ugu hooseeya ayaa magaca muslimiinta wax ku badbaadinaa waana saxiix bishawaahidi asaguna sida sheekh naasir bdun albani ugu saxiix yeelay saxiix ibni maaja wa fii saxiixayni bukhaariya muslim waxaa ku sugan xadiiث marwiy can cali radia اllahu canhu wa fii صaxiixayni waxaa ku sugan can cali radia اllahu canhu dimat اlmuslimiina muslimiinta ammaanadooda oo ay qof ammaan gelinayaan oo nabadgelinayaan waaxidaة waa isku mid yascaa waxaana u sacyo u shaqay kara bihaa dimadaas adnaahu muslimiinta qofka ugu hooseeya kan ugu hooseeya ku ammaan geli kara magaca muslimiinta wa zaada bnu maaja ibnu maaja wuxuu siyaadiyey min wejin aqara wej kale wayujiiru waxaa badbaadi kara calayhi muslimiinta korkooda wax ku badbaadi kara aqsaahu muslimiinta qofka ugu fog oon xataa goobta wax lagu badbaadina joogin wa fii saxiixayni saxiixaynka waxaa ku sugan min xadiidi ummihani xadiidka ummihani radia allaahu canhaa qad ajarnaa waa badbaadinay man ajarti qofkii aad badbaadiday ummahaaniye umuhani bintu abi aalib weeye cali bn abi aalib ayay la dhalatay ku aabbiyo hooyo tahay maalintii fatxulmaka maalinkaas ayay islaamtay marka maalinkii ayay waxay badbaadiday laba nin oo waxa weeye ninkeeda la dhashay ayay badbaadiday markaa cali baa yidhi anaa dilaya labada nin markuu sidaas yidhi ayay nabiga u soo sheegtay sala allahu calayh wasalam oo ay tihi rasuulka allah wuxuu ku andoconaya wiilka hooyaday dhashay inuu dilayo nimankan anugu aan badbaadiyey markaasaa nebigu yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa umahani waan badbaadinay waxa weeyaan qofkaad adigu badbaadiday umahaniyey axaadiidtaas oo idil isku macno ayay tusayaan waxayna tusayaan oo xukunka ay tusayaan ay tahay axaadiidtaas in muslimiinta qof ka mid ah oo shaksi caadiye ah ha ahaado nin ha ahaado qof dumara ha ahaado qof xor ah ha ahaado qof addoon ah midku raba ha ahaado qof muslin ah derajaduu raba dadka dhexdooda ha ka joogo inuu badbaadi karo gaalada lala dagaalamaya mid iyo laba iyo wax ka mid ah shakhsiyaad ka mid ah hadduu yidhaahdo anaa badbaadiyey lamana taaban karo qofkaas waxa weeye ma bannaana in la dilo maxaa yeele ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala wain axadu min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah qof gaalada ka mida mushrikiintaa hadduu kaa dalbado ammaan oo ku yidhaha ibadbaadi badbaadi intuu ka maqlayo diinka alle marka qof muslimiinta ka mida oo kasta ayaa badbaadi kara qof kasta oo muslimiinta ka mid ah ayaa badbaadi kara waana mid madhabka ay mareen jumhuurulculamaa waana sida qur-aanku tusayo sunnaduna ay tusaydo waxaa khilaafay abuu xaniifa isagu wuxuu yidhi addoonka labaa loo kala qaadaa dii sayidkiisi u fasaxay inuu jihaadka galo wax waa badbaadi karaa laakiin hadduusan u fasixin waxa weyaan waxba ma badbaadi karo laakiin qowlka sawaabka waa qowlka jumhuurta inaan la kala qaadino xataa addoonka aan dagaalka loo fasixin uu badbaadi karo maxaa qof kastaoo muslimiinta ka mid ah aa wax badbaadi karaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam maalikiyaduna waxay yidhaahdeen gabar hadday wax badbaadido waa in imaamku waafaqo haddii imaamku yidhahdo gabadhaas badbaadinteeda waan waafaqay way badbaadi kartaa laakiin marka ay badbaadido qofku saas ku badbaadi maaya haddaan imaamku waafaqin calaa kulli xaal qowlka sawaabka ah waa qowlkaas jumhuurta walidaa sidaas daraaddeeda xaafid ibn cabdilbari oo waxa weeyaan maaliki a laftarkiisu wuxuu yidhi qowlkaas waa sheef oo dhahaya gabadhu qofka ay badbaadido haddaan imaamku waafaqin waxa weeyaan badbaadadaas u sugnaa maydo oo istidkaarka ayuu ku leeyahay juska afariyo tobnaad siddeetan iyo sideed safxada ah ibnulmundirna ishraafkuu ku leeyahay juska afraad boqol soddon iyo toddobasna oo uu leeyahay waxa weeyaan qowlkaas maalikiyada waa qowl shaada weeye qowl shaada weeye marka axaadiistaas dhammaantood waxay tusayaan qof kasta oo muslimiinta ka mid ah inuu badbaadi karo laakiin waa inaad kala taqaan badbaadinta waxaa laga hadlaya waa shaksiyaad hal qof laba qof wax saas oo kalea laakiin in daldhan heshiis lala galo daldhan in heshiis lala galo taas imaamka muslimiinta iyo qofkii asaga ka naa'ib u dirsada samay kara wadan dhan oo gaala in la yidhaahdo heshiisaan la galno nabadgelya naga dhaxayda imaamka muslimiinta taas iskale iyo cidda asagu uu dirsado naa'ibka ka ah xayla sulxulxudaybiya waxaa saxiixay nebi moxamed sala allahu calayh wasalam nebi moxamed aa heshiiska ka galay marka waa laakiin shaksi iyo laba iyo waa nuucaas shaksi iyo laba iyo waxaa heshiiska badbaadinaya oo musta'min qofku markuu noqona gaalka waxaa badbaadi karaa qof kastoo muslimiinta ka mida jizyadana iyadana waxaa iskale imaamka oo gunta ee shaksi caadi oo gaal inta la heshiiyo jizye kama qaadan karo marka jizyada iyo cahdiga guud oo dawlad lala gelaayo waxaa iskale imaamka dimada oo shaksi iyo laba iyo shaksiyaad lala gelayo o la badbaadinayana qof kastoo muslimiinta iskale welidaa sidaas daraaddeeda qof gaal ah oo dal gaalaa oo weliba xarbiyaho muslimiinta la dagaalama ka dhashay qof muslimiinta ka mid oo kastaa badbaadi kara hadduu badbaadiyana muslimiintoo dhan waa ka xaaran naftiisa iyo dhiiggiisa iyo maalkiisuba waa ka xaaran qofkan wuxuu yidhi ganacsigan kusoo galaa waddanka la ii ogolaado gabar muslimiinta ka mid aa tihi soo gala anaa ku badbaadiyey ama nin muslimiinta ka mid aha yidhi khalaas qof taaban karoo muslimu ma jiro oo ilaahay xuduuddiisa ilaalina waa in la wada ilaaliyo oo aan la taaban وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال وحر سمعت رسول الله رسولك الله مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال ليه يجير وحا بدبادية على المسلمين مسلمين تكركو ذن وحكو بدبادية بعضهم قبل كمدة مقعص مسلمين تكو بدبادينا قبل مسلمين تكو كمدة أخرج ابن أبي شيبة صوصر وأحمد وفي سنادي ضعف مركز شواهد دي سوكو صحيح نغنى ولد دياليسي وحوسنا أبو داود الطياليسي من حديث عمر بن العاص رضي الله عنه yujiiru waxaa ku badbaadina cala almuslimiina muslimiinta korkooda adnaahum qofka waxa weeyaan ugu hooseeya addoonkii ha ahaado waxa weeyaan ha ahaado gabar ha ahaado qof kasta ayaa ku badbaadi kara muslimiinta korkooda oo muslimiinta ka mid ah wa fii صaxiixayn waxaa ku sugan can caliyin radia allahu canhu dimat lmuslimiina muslimiinta ammaanadooda waaxidatun waa mid muslimiintu markay wax ammaan gelinayaan isku mid weyn muslimiintao dhan waa isku mid yasca waxaa u sacinaya u shaqaynaya ammaanadaas yasca waxaa u sacyna u shaqay kara biha ammaanadaas adnaahum kan ugu hooseeyo qofka muslimiinta ugu hooseeya ayaa ammaanka bixi kara marka hadduu ammaan siiyo badeecadiisu iska keensaa lama taaba karo naftiisii maalkiisa midna lama taaba karo meeshaas duu mara muslimiinto idil waajib waxaa ku inay wada ilaaliyaan zaada bnu maaja wuxuu siyaadiyey min wejin aaqara wayujiiru waxaa ku badbaadi kara calayhi muslimiinta korkooda aqsaahum qofka ugu fog qof fog oo xataa aan markaas waxa weeyaan meesha joogin oo daar ahaan meel fog ah ah wuxuu leeyahay anigaa badbaadiyey oo goobta lagu dagaalama xataa isagu aan joogin uu leeyahay qofkaas sidaas anaa badbaadiyaha laga leexdo warkaasu muslimiinta markuu soo gaaro kadib ma taaba karaan ma taaba karaan goorta ma joogtid iyo dagaalka warkama haydid iyo meesha xaalmara iyo waxaasoo dhan lama yeeli waa qalad wey qof muslimaa badbaadiyey khalaas wey muslimku qiimo weyn uu leeyahay ilahay agtiisa وفي صحيحين صحيحين كوحا كسبا من حديث أم هاني رضي الله عنها قد أجرنا وان بدبادنا النبي محمد من أجرت قفك بدبادي دي كقبر يويل واسكمت قفك بدباديا وإلا بدبادي وعن عمر رضي الله عنه أنه عمر سمع رسول الله رسولك اللهم قلي صلى الله عليه وسلم يقول رسولك حال ليه لأخرجنا وانبحنا يا بحنا يا اليهود يهود والنصارى النصارى من جزيرة العرب جزيرة عربية وانكبحنا jasiiratu alcarab waxa weeyaan waa dhulka xijaas iyo dhulka ku hareeraysan xijaas maka iyo madiine iyo dhulka ku hareeraysan dhankan judda xagga u xigta dhinaca qoraxdu u dhacdo dhinaca qoraxdu u dhacdo waxa weeyaan judda xaggaas u xigto badda cas ay xaggaas u xigta dhankan oo koonfurana waxa weeyaan dhanka oo koonfurana baxrulcarab aa xaggaas u xiga qorax ka soo baxna khaliijulcarab ayaa xagga u xiga ilaa waxa weeyaan dhanka shaamna waxa weeyaan xuduudda ilaa xeebta badda cas dhulkaas u dhaxeeyaa la yidhahdaa jasiiratulcarab dhulkaas marka jasiiratulcarab waxa weeyaan dhammaan waan ka bixinayo yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam yahuud iyo nasaaro la ukhrijanna waan ka bixinaa waan ka bixinaa alyahuuda yahuud iyo wanasaara kirishta min jasiirati alcarab waan ka bixinaa xataa laa addaca ilaa aanan ka tegin ilaa muslima tan waxay tusaydaa gaal kale xataa inaan looga tegin oo yahuud iyo nasaare kaliya aysan ahayn walidaa saas daraaddeeda xadiidka waxa weeyaan bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiid cabdillahi bni cabbaas waxaa ku sugan dardaarankii nabigu markuu dhimanayay uu ka dardaarmay waxaa ka mid ahaa inuu yidhi akhriju lmushrikiina min jasiirati alcarab ma aha yahuud iyo nasaare kaliya mushrikiinta ka bixiya jasiirat alcarab waxaa sidaas loo leeyahay dhulkan jasiirat alcarab diinulislaam asal asaga u ah waa meeshii waxyigu ku soo degay waa meeshii waxa weeyaan xarunta islaamka ah oo uu ka faafay islaamka diin kale waa inaan la aqbalin marka inay ku noolaato diin kale waa inaan la aqbalin inay ku noolaato oo ay dhex joogto qof diin kale haysta waa asalkii diinul islaam meeshuu ka yimid weeye oo lagu soo dejiyey oo uu ka faafay oo uu caalamka uga faafay caalamka uga faafay dardaarankii nabigana sala allahu calayh wasalam cumar ibnulkhadaabaa fuliyey oo ka dhammeeyo ka saaray yahuudi iyo nasaaro nabi maxamed waxa weyn dardaarankiisii cumaraa fuliyey oo ka saaray marka taas macnaheeda waxa weyn ma bannaana gaal yahuudi ah iyo gaal kirishtan ah iyo gaal kaleeto midnaba inuu jasiiratu carab dego ma bannaana waajib waxaa in dhulkaas laga dahiro waa dhul barakaysan waa in laga dahiro oo laga suuriyo hal gaal oo aan loo ogolaan fuqahada muslimiintu wuxu uhi cbdullahi bnu saalix alfawsaan minxatu callaamka waxay ka ratibeen xadiidkaas axkaam badan oo aad u waaweyn waxaa ka mid ah gaal inuusan jasiiratulcarab boos ku yeelan karin qofku gaal ba hadduu yahay boos kama yeelan karo maxaa yaele boos hadduu milkiya waxa ka dhala inuu dego marka waa inaan la aqbalin uu boos yeesho xataa ama beer ama dhul un wax dhulah oo jasiiratulcarab ku yaalla ma milki karo waxay kaloo ka ratibeen inaan loo ogolayn inuu yimaado oo uu dego inaan loo ogolayn ilaa maslaxa oo muaqada maahan inta yimaado waa safiir warqaduu sidaa oo imaamka muslimiinta u sidaa maalan waa safiir ganacsi yaruu sidaa waxa weyaan khalaas hore waa inuu ka laabto waxaa ka mid a inaan kiniisad laga ogolayn jasiiratulcarab in kiniisad laga dhisaa ma bannaana tii dhisanna in la dumiyaa waajib ah maxaa yaele kiniisaddu waa shicaar kufri marka lama aqbalayo waxaa ka mid a inaan lagu aasin gaal oo hadduu dhinto laydha qaata gaalaya haddii wax qaata markaas la waayo la aasayana qubuuraha muslimiinta lagu aasi maaye dhulka duulka ahoo wax yaqaan la arag meel ka mida god inta looga qodaa lasga rida qubura muslim in quburo gaara laga siiya jasiiratu caraba la yhahdo quburihii gaalada waa mamnuuc weeye intaas kadib wuxu uhi cabdullahi bnu saalix alfawsaan وبهذا يعلم عظم ما وقع فيه كثير من المسلمين اليوم انتاس مركز اوغاته waxaad ku ogaanayda oo lagu garanayaa waxa muslimiintu ku dhaceen weynankooda maanta sida gaaladu ay u soo geliyeen jasiiratulcarab shaqaalaha darawaliinta waxa weeyaan ilaa muslimiintii ay waxa weyn deganeed ba aysan wax qiimale ka yarayn jasiiratulcarab maka marka laga reebo inta kale way dhooban yihin maka looma saamixo qof gaala inuu soo gala ilaa iyo haddeer waxa weeyaan weli de qofkii qarsoon adigu moogta mas-uul kama tihi taas cabdulaahi ibnu ubay ibnu salobar nabi maxameduu la joogi jiray sala allahu alay slam la tukan jiro kaas markaa adiga dowladu mas-uul kama ahan qof kalen ilaahay baa u taalla arrintiisu laakiin qofka gaalnimada caddaysanaya maka looma ogola hadda inuu soo galo gaalnimada qofka caddaysa maka ma soo geli karo ilaa iyo haddeer alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan laakiin dhulka kaleo jasiiratulcarab ah wa iska dhooban yihin iska dhooban yihiin shaqaalaha iyo waxa weyn darawaliinta iyo waxa dalka ka shaqeeya iyo ha mar marna ciidan ahaan ayba iskaga yimaadeen haddee maraykanku waa kii muddo iska deganaa inkastoo hadda mar uu ka guuray uusan dib ugu soo laaban oo markii dambe qatar u guuray laakiin waxa weeyaan way iska dhooban yihiin shaqaalaha tiradii ka batay oo dhooban calaa kulli xaal muslimiinta waajib sidaasaa ku ah oo waxa weyan in laga raro waxaana weeyaan hadde waajib walbaa wuxuu saaran yahay qofkii samayn kara hadda qof shaksiyo iska caadiya asagu rayd ma awoodee waa inuu diin ahaan u ogaado ee dadka mas-uuliyadda haysta ayaa fulintaas laga rabaa adoo shaksiyo adu waxba kama qaban kartide waa inaad un ogaato xukunka sharciga ilaahayna aad tidhaahdo ilaahay waxaan kaa baryaya inaad cadowga ka saarto wa can cumar ibn اkhadaab radia allahu canhu qaala cumar wuxuu yidhi kaanad waxay ahayd amwaalu bani nadiir maalyaalkii reer banu nadiir waxay ahayd mimaa shay wax ka mida afaa allaahu ilaahay uu soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa uu soo celiyey sala allahu calayh wasalam oo mimaa shay ah lam yuujib aysan ku eryin calayhi korkiisa almuslimuuna muslimiintu bikhaylin farda walaa rikaabin geel fa kaanat maalyaalkaasu linebiyi nabigay u sugnaatay sala allahu calayh wasalam khaasatan gaar ahaan fa kaana nabigu wuxuu ahaa yunfiqu mid nafaqeeya calaa ahli ehelkiisa nafaqata sanatin sanad nafaqadiis wamaa kii baqiya harana yajcalhu nabigu wuxuu yeeli jiray filkuraaci fardaha iyo wa silaaxi hubka cuddatan liajli cudda diyaargaroow uu u diyaargaroobaa daraaddeed fii sabiilahi jihaadka muttafaqun calayh banu nadiir saddexdii qabiil ee yahuudda ahaa ee madiine deganaa ayay ka mid ahaayeen masaajidka leera masjidu qubaa masjidka leera masjidu qubaa koonfurtiisay deganaayeen nabigu markuu soo galay sala allahu calayh wasalam heshiis ayuu la galay heshiiskaas oo waxaa inaysan asaga la dagaalamin oo aysan nabiga iyo muslimiinta la dagaalamin cid la dagaalamaydana aysan gacan siin cid la dagaalamaydana aysan gacan siin marka ballankiiyay ka baxeen markii dambe dagaalkii beder kadib ay ka baxeen markay ballankii ka baxeen ayaa la hareereeyey kadibna waa isdhiibeen waa isdhiibeen markay isdhiibeen markaa nabigu wuxuu kula heshiiyey sala allahu calayh wasalam inay qaataan wixii aan hub ahayn oo gaadiidka u qaado rarta ee la guura guure ka guura madiina wixii gaadiidku iniin qaadana rarta oo aan hub ahayn hub ma rari kartaan marka way rarteen waxay raro karaan hubkii iyo waxay ka tageen wixii gaadiidku u qaadi waaya marka beerihii oo dhan aan la rari karinaa soo haray beerihii oo dhan oo aan la rari karin meesha iskaga yaallo timir ah ah kaas ay ka tageen hantidaas marka qaniime ahaan mujaahidiinta loogama qaybin sida qaniimada la yiqiin qaniimada waxa weeyaan shana loo qaybiyaa meel ka mid ah waa khumusa la yidhahdaa afarta soo hartaa mujaahidiinta loo qaybiyaa tan laakiin lama yidhaha qaniimo fey aa la yidhaahdaa ilaa dagaal loogama qaadinoo qaniimadu waa wixii gaalada laga gacan maroojiyo oo dagaal looga qaado kan waxa weeyaan waa cabsadee waa guureen kan marka fey aa la yidhahdaa imaamka muslimiinta masaalixda ku bixiya marka nabiga u gaar ahe wa canhu can cumara radia allahu canhu qaala cumar wuxuu yidhi kaanad waxay ahayd amwaalu bani nadiir mimaa shay wax ka mida afaa allahu ilaahay ku soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa gaaladaa ilaahay ka soo celiyey muslimiinta ilaahay u soo celiyey fey a laga cabiraa macnaha gaalku marka hore gacanta waa ku hayay laakiin xaq uma lahayn inuu gacan ku hayo maadaama u ilaahay ku kufriyey markay muslimiintu helaan waxaa la leeya ilaah u soo celiyey muslimiinta waa xaq iyagu ay lahaayeenoo ka maqnaa ilaa iyaga ilaahay abuuray risqiga aan caabudaya marka waxaa la leeya waa maalkiio iska soo laabtay oo xaqoodiio soo laabtay mimaa shay ayay ka mid ahaayeen amwaashaasu afaa allaahu ilaahay soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa ku soo celiyey oo mimaa shay ah lam yuujif aysan ku cayrin calayhi korkiisa almuslimuuna muslimiintu bikhayrin farda aysan ku cayrin walaa rikaabin geelna aysan ku cayrin fa kaanat linebiyi nabigeed u sugnaatay sala allahu calayh wasalam isagaa maamulahu meesha ugu talagalo dhigaa ee qaniimadii la mid maahan khaasatan gaar ahaan nabigay u sugnaatay fa kaana nabigu wuxuu ahaa yunfiqu mid nafaqeeyo ku bixiya calaa ahli ehelkiisa nafaqata sanatin hal sano nafaqadeed hal sano biilkoodu meel u dhigay marka taas waxay tusayda qofka u bannaantay sanad biilkiis inuu meel dhigto tawakulkana wax ka dhibi mao la dhihi maayo hal sano caad meel u dhige waxa wey maa ilaahay tala saaratid ilaahay waa tala saaraa sababkiina waa la imaana marka tawakulka kama soo horjeedo qofku inuu sanad iyo meel dhigto oo yidhahdo hal sano wixii aan cun lahayn meel dhigana tawakulka kama soo horjeedo tawakulka iyo sababkumaba iska soo horjeedaan qofku waxaa la rabaa asbaabtiina inuu la yimaado ilaahayna tala saaro nabi maxamedaa sidaas yeelay sala allahu calayh wasalam wamaa shaygii baqiya harayna yajcalu nabigu wuxuu yeelayay filkuraaci fardaha iyo wasilaaxi hubka hub iyo farduu ka bixinay farduu tignikada muslimiintay ahaayeen farduhu tignikada muslimiinta ayay ahaayeen marka fardo iyoiyo hub uu ka bixinay taasna waxay tusaydaa inay laasim ku tahay imaamka muslimiinta inuu diyaariyo hub iyo qalab lagu dagaalamo oo diinka alle loogu gargaaro cadowga allena looga difaaco marka wax walbana laga hormariyo wuxuu nabigu u diyaarinayo u yeelayey cuddatan ay isticdaadan diyaargaroow fii sabiililahi jidka ilahay uu diyaargaroobayo marka muslimiinta a'immada muslimiinta waajibay ku tahay inay diyaariyaan hub oo waxa weeyaan cadowga ilaahay lagu difaaco diinka allena lagu kor yeelo muttafaqun calayh wa can mucaad ibni jabali radia allahu canhu qaal azowna waan duulnay uu yidhi mucaad ibnu jabal maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala allahu calayh wasalam khaybara khaybara ayaan u duulnay meesha khaybar la yidhaahdo ayaan u duulnay fa asabnaa waxaan helnay fiihaa khaybar hanaman aryaan helnay faqasama waa qaybiyey fiinaa dhexdeenna rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam daa'ifatan qayb oo arigii ka mid ah qayb arigii ka miduu noo qaybiyey wa jacala wuxuu yeelay baqiyatahaa ariga intii ka hartayna filmaqnami qaniimaduu ku dacay rawaahu abu daawuud ayaa wariyey warijaaluhu laa ba'sa bihim ragga wariyey baas ma leh waxa weya waa xasan sheekh naasirdiin albaani saxiix abi daawuudka ayuu xasan uga dhigay marka arigii oo la qaniimaystay uu qayb ka mida nabigu u qaybiyey intii dagaalku socday qaybna qaniimadii ku daro hadhow markay dagaalku joogsadoo dhammaado aan la qaybina marka maxay tahay qaybtaas la qaybiyey waxay tahay horay waanagii u soo ogaanay mujaahidiinta waxaa u bannaan cuntada bisil cuntada bisil inay cunaanoo qof walbaaba intuu cuni karoo ku baahan yahay ka cuno waxna aan laga qaadan ayadoon qaniimo la qaybin cuntada bisil kuma jirto qaniimada meel la dhigaayo hadhow la qaybinay kuma jirto waxa weeyaan qofka mujaahidka meeshii gaalada laga furtay cunto bisil hadduu ugu yimaado waxaa u bannaan inuu cuno waxna uusan ka qaadan laakiin alaabaha kale cirbad kama qaadan karo hubkoo kale waxau bannaan inta qaato ku dagaalamo uu joojiyo markii hubku wax weyn dagaalku joogsado uu soo dhigo daabadda oo kale tignikada inta ku dagaalamo cadowga ku difaaco dagaalku markuu joogsado miiska uu soo saaro waa nagii soo ogaanay tanna waa sidaasoo kaleoo waxay tahay waxa weeyaan arigan waa loo baahday gaaja waa la cunay maahan xoolo la qaadanayo xoolo la qaadana maahan marka waxa weeyaan waa loo baahday aadan loo gaajooday marka qaybu u qaybin intaan cuna meesha lagu qalana waa la cuna marka waa cuntadii maaha wax la qaadanayo waa cuntadii wax la qaadanayo maaha abu sulaymaan alkhadaabi macaalimu sunanku sidaas ku caddaynaya cabdullahi ibnu saalixna sidaas ayuu rajaxay ahlucilmiga gobol waxaa jira macno kale ku fasiray xadiidka sida sharaxa maqribiga badru tamaamka oo ku fasiray ariga nabigu qaybta uu siiyey inay tahay nafligii lawaanagii soo ogaanay imaamka wuxuu xaq u leeyahay mujaahidiinta qaarka wacdaraha muujiye qayb libaax dagaalka ka qaata inuu xoogaa siiyo xoogaa oo abaalmarina oo ka dheeraada marka sidaas ayay mareen oo waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa sida waxaw badru tamaamka sheekha iskale iyo waxay yidhaahdeen waa nafligii sancaanina subul salaamka sidaasuu maray laakiin cabdullahi ibnu saalix wuxuu yidhi waxa weeyaan qowlka oo abu sulaymaan alkhadaabi qowlkaas ayaa macnaha xadiidka waxa weeyaan ku leh oo waxa weye macnaha qowlkaas ayaa daahir ahoo xadiidka macnihiisu yahay oo ah waxa weyaan arigan uu nabigu qaybiyey waa shay loo baahdaoo ka cunto ahaan loogu baahday wey shay loo baahday oo cunto ahaan loogu baahday ee tanfiilkii maahanoo nafligii maahan marka waa bannaantahay cuntada bisil iyo wix cunto la mida oo aan markaas bislayn haddii dagaalku intuu socdo inuu imaamku yidhaha intaan hadda hala karkarsado waa u bannaan wa can abi raafic radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam innii aniga laa akhiisu ma burinayo bilcahdi ballanka walaa axbisu mana celinayo arrusula ergey ergada ergada celin maa rawaahu abi daawuud ayaa wari waa nasaa'iy wa saxiix ibnu xibbaan ayaa saxiix yeelay sheekh naasuddiin albaanina mawaaridu dam'aanku ku saxiix yeelay mawaaridu dam'aanka ayuu ku saxiix yeelay xadiidka waxa weeyaan sababulwuruud ayuu lahaa oo hadalkan sabab ayuu u yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam abiraafica wuxuu yidhi quraysh ah isoo dirto rasuulka ii soo dirtay isagoo markaas aan islaamin markay ii soo direen erge ahaan la ii soo diran rasuulka markaan arkay aa qalbigayga waxaa lagu tuuru yidhi islaamnimada markaasaan idhi rasuulka ilaahay ow anugu laaban maa waa kula jooga nabigu markaasuu hadalkaa yidhi xadiidkaanuu marka nabigu yidhi innii aniga laa akhiisu ma burinayo bilcahdi ballanka markaasna waqtigii heshiisku jiray aniga heshiiska iyo ballanka kama baxayo walaa axbisu rusula ergadana ma xabisayo ergay socdoo dawlad ka socdo dad ka socdo qabiil ka socda ma celinayo maxaayle ergegan waxaa loo soo diray war inuu keeno warna qaado dii sidii loo dirayba loo waayo waxaa imaan kara waxa weeyaan in colaaddii ay markaas waxa weyaan kacdo oo la yidhahdo ergeygii waa la dilay iyo waa la ceshaday iyo waa la xabistay ergadana lama taabto waxa weeyaan carabtii horena xataa ma dili jirin ergada islaamkuna waxa weya arrintaas wuu sallimay oo waa nabadgeli oo xukunkaas sidaasu u sugay ma bannaano ergada in la celiya gaalo kastoo xarbiga ka imaadeen haddii qofku ergey yahay lama taabto sababtaa wadahadalka dhamaa go-ah haddii ergeyga la dilo ma bannaana marka ergada in la dilo iyo in la celiyo mid nabigu markuu yidhi ballankan aniga ma gurinayo waxa weeyaan ergadana ma celinayo laakiin laabo haddii arrintaa naftaada aad ka dareemayda ay ku sugnaato markaad xagga tagto markaas soo tag laakiin hadda waxa waya erge ahaanaad ku timi soo maahan waa inaad laabidoo wer celida hor werge werge marka taas waxay ku tusaydaa sida ay waxa weeyaan ay waajib u tahay ballanka in la ilaaliyo xataa gaal haddii lala galo ballanku hadduusan awal ahayn shay xaaraana in lagu ballamo shay xaaraana marna ma bannaano in la ilaaliyo laakiin ballankii saxa ee la galay gaalba la gale waa waajib in la ilaaliyo mana bannaana in la waxa weya ballanka la buriyaa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحيره أيما قرية مقالة كستو أتيتمها آتمادان أو فاقمتم أتكون نقاتان فيها بحريرة فسهمكم نسيبكين فيها بحريرة وهذا مقالة المسلمين أو أتقبستان أون دقال كبعين وثي وحوين قيبنا المجاهدين تسيمين الله سينا قيبنا صالحة كلا مسلمين تلقوا بحنا إمام كامامورا نشؤوا أركوا بحنا أيما قرية مقالة كستو أتيتمها آتمادان oo faaqantum aad ku nagaataan fiiha dhexdeeda fa sahmukum nasiibkiinnu fiiha dhexdeedu ahaaday wa ayuma qaryatin magaalo kastoo casat illaaha ilaahay caasida wa rasuulahu rasuulkiisa caasida waa midii dagaalanta oo xoog looga faramaroojiyo gaalada fa inna khumuusahaa shan meelood meel lilaahi ilaahay u sugnaada shanaa loo qaybina meel waa khumus uma hiya inta baaqigaa lakum idinka mujahidiinta inii sugnaato qaniim ahaana loo qaybsana magaalada xoogga lagu qabsado magaaladii xoog lagu qabsado maal qaniimaa weeye hadda waxa way mujaahidiintaasaa loo qaybina guri guri iyo boosboos iyo tukaan tukaan iyo siday tahay inta loo qiimeeyo aan la qaybsana rawaahu muslim ayaa wariyey xadiidka baabu ljizyati wlhudnati baabu ljizyati jizyadii baabkeedii iyo walhudnati xabad joojinta baabkeedii hada maxaluhaa halkan waxaan ka gelaynaa jizyada iyo xabad joojinta labadaas ayaan ka gelaynaa jizya waxaa laga soo qaatay min aljazaa jazaa waxaa loo leeyahay waa maalka laga qaado gaalka la ammaanka geliyo oo muslimiinta ku hoos nool oo naftiisa iyo maalkiisa iyo ciyaalkiisaba loo ammaan geliyo oo waxa way meeluu degan yahay maba muslimiintu idin soo aadamayna halkiinaas joogay alaley waakiin waa naga nabadgelayda ama muslimiintu ku hoos nooli oo gaalka dimmigaa waxa weeyaan labadaba waa noqon karaa gobol dhamay degan yihiin waa qabiil meel deganaa jizyan iska baxayna yidhahdeen hanala daayo meeshaydaasaan deganaanayna deganaadaa la leeyahay jizyada un sanadkii iska keena ama waa qof gaalaho muslimiintu ku hoos nooliyo muslimiintan hoos deganaanaa huleey marka halkaaga jizyada ku bixiyaa laleeyahy naftaadii maalkaaga waa la ammaan gelinaa marka jizyo waxaa laleeyahay maalkaasu wuxuu jaza u yahay oo u dhiibaa waa ilaalinta naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisaba loo ilaalaa oon lagu xadgudbayn ilaalintaasu jaza u yahay marka qur-aankana waa ku sugan tahay jizyadaas in gaalada laga qaado sidaasna loo ammaan geliyo sunnadana waa ku sugan tahay culammada muslimiintuna waa ku ijmaaceen culamada muslimiintuna waa ku ijmaaceen qur-aanka ilaahay qowlkiisa ka mida qaatilu اladiina laa yu'minuuna biاllah walaa biاlyawmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saaqiruun gaalada la dagaalama ilaa ay ka dhiibaan jizyo iyagoo dulaysan gacan dulaysan ay ku dhiibaan iyagoo dulaysan waa inay gacanta ka bixiyaan muslimiintuna waa ku ijmaaceen in jizyada guud ahaan ay bannaantahay cidda laga qaada iyo tafaasiisheeda gabalba ha isku khilaafeen sunnadana waa ku sugan tahay muqiira ibnu shucba ciidankii kisraa wuxuu ku yidhi yowma nahawandi wuxuu ku yidhi amaranaa nabiyuna rasuulu rabbina sal اllahu calayh wasalam an nuqaatilakum xataa tacbudu llaha waxdah oo tu'addu ljizya rasuulkeennii waxaan rabaa wuxuu yidhi nabigeennii oo rasuulka rabbigeen ah aa wuxuuna amray inaan gaalayo idinla dagaalanno inaan idinla dagaalanno dee waxaa lala dagaalanayna weliba ciidankii kisra weeye waa maju waa nimankii majuusadaha dad caabudka ahaa inaan idinla dagaalanno ilaa aad allah keligiis caabudaan ama jizyada aad dhiibtaan ama aad jizyada dhiibtaan marka horena u soo marnay waxa weeyaan xadiiskii saxiix muslimka in waxa weya nabigu u dhihi jiray markasaad u tagtaan ciidankaad u tagtaan saddex mid ka dalbada ilaahay rumeeye day diidaan jizye u bandhiga day diidaan ilahay tala saartee la dagaalama marka jizyada kitaabka waa ku suganta sunnadana ku suganta muslimiintuna waa ku ijmaaceen waxaana la jideeyey sanadii sideedaad ee hijriyada qowlna wuxuu leeyahy sanadii sagaalaad marka jizya waa maalkaas laga qaadaya gaalka kadibna la ammaan gelinayo hudnada hudnada waxa weeyaan waa xabad joojinta waa in la isku waafaqo laba qoloo dagaalamayday in dagaalka la joojiyo xabad joojinta la yidhahdaa hudnu xabad joojinta waaa lahadaa waxaa la ihahdaa alitifaaq calaa waqfi اlqitaali bayna almutaxarimiin laba dagaalamayda in dagaalka la joojiyo muddo mucayan ah in la isku waafaqo taasna iyadana qur-aankii sunnada intaba waa caddaynayaan ijmaac oo waxaa ka mida sunnada waxa weeyaan axaadiidta soo socoto faraha badan oo hadda uu noo keeni doono qur-aankana waxaa ka mid a wain janaxuu lisalmi fajanxa lahaa haddii gaalada aad la dagaalamayda ay heshiiska xaggiisa u leexdaan ula leexo adna gaaladii aad la dagaalamayda xagga nabadgelyada hadday u leexdaan oo yidhahdaan war aan isnabadgelinno u leexo u leexo day diyaargarooben adna waa u diyaargaroobe marka labadaas masalou ka hadla baabkaanu in waxa weeyaan gaal kii lala dagaalamaayey jizye laga qaadi karo lagula heshii karo in xabad joojin la samayn karo xataa iyadoon jizye laga qaadayn iyadoon wax jizyaa laga qaadayn ilaa hadda quraysh marka nabigu la gelayay heshiiska toban sano ayaa lagu heshiiyey in nabadgelyo lagu wada noolaado tobankaas sanona waxa weeye shilin laga qaadi may waa hudno ma ahan jizye ayaga wax hadda hantiyoo laga qaadayo lama arko can cabdiraxmaan ibni cawf radia allaahu canhu أن النبي نaبga sلى الله عليه وسلم أخذhaa جiزyada waa ka قaaday يعnي haada ضميirka wuxuu u jeedaa يعnي الجiزية جiزyadiiu ka قaaday min maجuuسi hajaرة gaaladii dabcaabidka ahedee hajaro deganeed rawaahu الbخaaرiي xadيiثka wariyey walow xadيiثka daريiquna u sugnaada في الموضع daريiqoo فيha dhexdeeda انقiطاacu ku jiro xadiiثkan cabdiرحmaan iبن cawف رaضي الله عنه leeyaha an nabiya sal اlahu alayh wasalam aqadaha jizyadiu qaaday yani aljizya damiirka meesha u laabanayo lagu fasira min majuusi hajara majuusadii gaaladii dabcaabudka majuusadu waa gaalo oo waxa weeyaan caabuda nuurka dadka mugdiga qoraxda dayaxa waxaasay caabudaan waxay hahdaan koonku laba ilaahu leeya laba ilaah uu koonku leeyahay mugdiga iyo iftiinka labadaas ilaaha koonka abuurtay saasay aaminsaneen marka waxay u badnaayeen dhulkan faris dhulka faris nimanka dadkii deganaa weye faris dadkii la dhihi jiray weeye oo dhulkan hadda iiraan iyo dhulkaas ay degan yihiin deganaa jiray dowladdii weynada reer faris weeye marka laakiin ilaahay baa ku mahadsan muslimiinta ayaa ilaahay ku baaba'shay oo dowladdoodii lagu ciribgooyey wax ka harayna ma leh oo dowladdoodii wax iska qarsoono madaahib shayddaanoo iska qarsoono waxa weeyaan bahaa'iyada iyo nusayriyada iyo baadiniyada iyo qadariyada oo iska kafalaahoo muslimna sheegta oo qarsoon maahan oo baadiniyaa way jireen laakiin wax daahira ma jireen muslimiinta ilaahay ku baaba'shay marka xadiidkan wuxuu caddaynaa oo deliil u yahay in jizye gaala laga qaado wuxuu kaloo deliil u yahay gaalada laga qaada majuusadu inay ka mid tahay sida yahuud iyo nasaarada looga qaadayo qur-aanku u sheegay ilaa ahlu kitaabka qur-aankaa sheegay qur-aanka xataa yucdu ljizyata can yadihum saakiruun waxa qaatu aladiina laa yu'minu biاllah walaa bilyawmi اlaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaq min aladiina uutuu lkitaab qur-aanku wuxuu nasgareeyey ahlukitaabka in laga qaadanayo jizyada xadiidkan wuxuu caddaynaa majuusadiina in laga qaadayo ee ahlukitaabka kaliya aysan ahayn majuusadana in laga qaadayo uu xadiidkanuna nasgaraynah caddaynaa marka waa sidaa wa can caasim bni cumara can anasin wa can cuثmaan bni abi sulaymaan ana nabiya sala اllahu calayh wasalam bacata waa diray khaalida bna weliid ilaa uu kaydiri dowma meesha la yidhahda dowme magaalada la yidhahdaa ukaytarkii ka tali jiru u diray fa akhaduuhu waa soo qabteen faxaqana ay faxaqana rasuulullah rasuulka ilaahaa ilaaliyey sala allahu calay wasalam damahu dhiiggiisii wa saalaxa wuxuuna kula heshiiyey cala aljizyati jizye inuu soo dhiibo rawaahu abu daawuud ayaa xadiidka wariyey nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu diray khaalida bna weliid u diray ninkii la dhihi jiray ukaydir ukaydir ayuu diray nin meriga ayuu ahaa nin meriga uu ahaa marka ukaydir ibn cabdilmelig alkindi ala dhihi jiray ukaydir ibnu cabdilmelig alkindi boqoruu ka ahaa meesha la idhaha dowmat aljandal dowmat aljandal ayuu boqor ka ahaa marka nabiga salى اlahu alayh wasalam wuxuu u diray khaalid ibn weliid abu sulaymaan alkhadaabi macaalimka sunanka juska afraad laba boqol afartan iyo sagaal wuxuu ku leeyahay huwa rajulu min alcarab yuqaalu huwa min khasaan ninkaas marka uu kaydir ibnu cabdilmelig waa nin carab u ahaa marka hadalkaasuna macno weynu ku fadhiya carab u ahaa xugun weynaa ku dhisma marka xugun weyn aa ku dhisma oo waa maxay in carabta laftirkooda hadday gaala yihiin jizya laga qaadi karo taas ayuu ku dhismaya marka nebigu waa diray sala allahu calayh wasalam khaalida bna weliid ilaa ukaydir boqorkii oo ukaydir ahaa uu u diray ilaa ukaydiri dowma macnaha dowmata jandal waa magaalo magaceed magaalada la yidhaha dowma dowmata jandal la yidhaahdo ukaydirkii ka tali jiru u diray fa akhaduuhu waa soo qabteen isagiyaaba la soo qabtay fa xaqana damahu dhiiggiisa nebigu waa ilaaliyay ma dilin ma uusan dilin wa saalaxahu wuxuu kula heshiiyey cala aljizya inuu jizye bixiyo uu kula heshiiyey rawaahu abu daawuudda ayaa wariyey xadiidka markuu wuxuu daliil u yahay in laga qaadayo jizyada gaalada dhammaantood oo nuuc gaala aysan ahayn qofkii xataa caraba ee gaalnimada ku baaqi noqda ee islaami diida in laga qaadayo marka qowlka oo waxaa abu sulaymaan alkhadaabi ou yidhi huwa rajulu min alcarab yuqaalu huwa min khasaan hadduu qowlkaasu marka sugan yahay waxa weyn xataa carabta hadday gaalnimo ku baaqi noqdaan in laga qaadayo xadiisku tusaa xaafid ibnu xajarna talkhiisulxabiirka wuxuu yidhi in habata ana ukaydir kaana kindiyan bay sugnaato ukaydir inuu kindi ahaa oo nin caraba uu ahaa fa fiihi daliilu calaa ana aljizyata laa takhtasu bilcajami min ahli kitaab xadiidku daliil u yahay inaan jizyadu khaas ku ahayn cajamiga ahlu kitaabka inaysan gaar ku ahayn alcalaamatu ibnu اlqayim zaad ulmacaadka juska saddexaad boqol konton iyo toddoba wuxuu yidhi lam yufariq rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam walaa khulafaahu fi ljizyati bayna alcarabi wاlcajam nabiga ilaahay ma kala qaadin khulafadiisuna ma aysan kala qaadin abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali jizyada carab iyo cajami bal akhadaha rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam min nasaara alcarab bal rasuulku wuxuu ka qaaday kirishtankii oo carabta ahaa wa akhadahaa min majuusi hajar majuusadii hajarana waa ka qaaday wa kaanuu caraba carabayna ahaayeen marka nebi maxamed ma kala qaadi jirin carab iyo cajami gaal oo dhan wuu ka qaadi jiray gaalkii ogolaada sheekh cabdiraxmaan naasir sicdine wuxuu yidhi qad tawaatara can ilmuslimiina min asaxaaba waman bacdahum waxaa si mutawaatira uga soo arooray muslimiinta saxaabada iyo dadkii ka dembeeyey annahum yadcuuna man yuqaatiluunahum ilaa ixdaa alaain inay ugu yeeri jireen dadka la dagaalama saddex arrimood midkood ima alislaam inuu islaamo aw adaau ljizya inay jizye bixiyaan aw isayf min gayri farqin ayagoon kala saarin bayna kitaabiin wa kayrihi kitaabi iyo qayrkiisna ma kala saari jirin ma kala saari jirin hadalkaasna tafsiirkuu ku leeyahay taysiiru kaliimi raxmaanka fii tafsiiri kalaami lmanaac marka waxa weyn horeyna xadiiskii sulaymaan ibni burayda can abiihi burayde xadiiskii muslimka ee buraydana waxaan ku soo maray nabigu inuu sidaas dhihi jiro amiir markuu dirayo uu dhihi jiray saddexdaas mid ugu yar isagoo nabigu dhihin waxa weeyaan gaalada kuwa aad saddexdaas mid ugu yeeraydaa waa nuuca hebele iyo waa nuuca hebele isagoo nabigu kala qaadin marka gaaloo dhan ayaa waxa weyan jisya laga qaadi karaa qowlka raajixa waa qowlkaas laakiin aymo badan sida shaaficiyada waxay qabaan waxaa laga qaadi karaa jisyada waa ahlu kitaabka iyo majuusada laakiin gaalka oo wataniga ma ogola iyagu laakiin daliil ma leh kala qaadidaasu وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي نبي إدري صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اليمن إدري وأمرني وقوي أمري أن أخذ إن انتقاضا من كل حال من قال كستوقا قال دينارا هل شرين أو عدله أما وأدكا ما معافريا أدركا معافر لو نسبيه أخرجه ثلاثة صحيح لي صوصارا وصحاب ابن حبان صحيح له والحاكم وصحيح له حافظ الذهبنا وقوافق وصحيح له شيخ ناس بن الباني وصحيح له xadiidkan mucaad bnu jabal nabigu markuu diray sal allahu calay wasalam oo yaman u diray yaman marka loo dirana waxay ahayd sanadii tobnaad ee hijriyada bisha rabiiculwal sanadii tobnaad ee hijriyada bisha rabiiculwal ay ahayd markii mucaad ibnu jabal yaman loo diray wuxuuna ka soo laabtay khilaafadii abubakar wa can mucaad ibni jabalin radia allahu canhu qaal bacafani nabiyu nabigaa i diray sal allahu calayh wasalam ilalyamani yamanu ii diray وأمرني وحوي أمري أن أخذ إن انكقض من كل حال من قال كستو قنجار قال كستو قنجار إن انكقض دينارا هل دينار هل دينار إن انكقض قال كستو قنجار مكا من كل حال من وحي تصيبا كو إن ان صقير جزية لغا قادم وح صقير جزية لغا قادم وكذلك دمرنا لغا قادم دمر كان جزية لغا قادم إلا حالم ومذكر dumarna laga qaadi ma marka waxaa laga qaadayaa waa ragga qaangaarka weliba caqligana leh oon waalnay addoommadana aan ahayn oo xorta ah kuwaas way kuwa laga qaada marka saqiirka laga qaadi ma gabadha gaashaana laga qaadi ma gaalka waalanna laga qaadi ma gaalka addoonkaana laga qaadi ma sababtoo ah jisyadaanu waxay jase ka tahay badbaadinta dhiiggooda la badbaadina meeshii la dili lahaa dilkaa laga dayna jisay bixinaya caruurta iyo dumarka iyo addoonka iyo qofkaan waalana marka horeba in la dila ma ahaynba marka horeanba la dilayn markaad kuwaasoo dhan laga qaadima marka jisyada in la qaadayo xadiidku tusaa gaalka qaangaarkaana laga qaadayo gaalka qaangaarkaana laga qaadayo waana sidaas cumar ibnu khadaab laftiisu umaradiisa siduu qori jiray oo waxa weeyaan abu cubayd alqaasim bnu salaam amwaalka wuxuu ku wariyey cabdurasaaqna musanafka cumar ibnu khadaab inuu umarada ciidamada u qoray an yadribu اljizya walaa yadribuhaa cala الnisaa walaa cala الsibyaan walaa yadribuhaa ilaa man jarad calayhi اlmawaasi wuxuu u qoray waxa weeyaan jisyada inay ka qaadaan gaalada jisyadana aan laga qaadin dumarka iyo carruurta ee gaal qaangaaray keliya ee tintii hooso ka soo dhalatay keliya laga qaado abu cubayd marka wuxuu yidhi xadiidkanu asal wuxuu u yahay dadka jisyadu ku waajibayda iyo dadkaysan ku waajibayn sababtoo ah wuxuu yeelay jisyada cumar ragga qaangaarka dumarka iyo carruurta kuma darin sababtoo ah wuxuu yidhi wadaalika ana alxukma kaana calayhim alqatl ragga qaangaarka dil ayaa dushooda ahaa haddaysan jisyada dhiibin marka waxa weeyaan jisyadaas ay dhiibeenaa lagu badbaadiyey qofkii marka horeba aan dildushiisa ahayn jisye laga qaadimaa marka jisya laga qaadi ma laga qaadi ma marka wuxuu nebigu uu amray inuu ka qaado qof kastoo gaalaho qaangaaraho nin aan hal diinaar talna waxay tusaydaa waxa weeyaan in jisyada qadar ugu hooseeya ay leedahay waana sida ay u daliishadeen fuqahada in badanoo ka mida sida xanafiyada shaaficiyada riwaayad axmed ibnu xambal oo waxay yidhaahdeen jisyada waa shay muqadar ah gaalka ugu yar ugu faqiirsan hal diinaara laga raba wixii ka badan imaamkaa fiirina gaalka qaniga oo kale afar dinaar inuu saaraa la rabaa afar dinaar marka halkii dinaar waa afar garam iyo rubuc dahbe waa hadda hal sano wax weyn maaha hal sano afar garam iyo rubuc wey halkii dinaar afar waxaana laga rabaa waxa weyn dinaar gaalka xoogaa dhexdhexaadkana waxay dhahdeen waxaa laga qaadaa laba dinaar laba dinaar sideed garam iyo bar dahbe gaalka faqiirkaana waxaa laga qaadaa hal diinaar ahlucilmiga gabadha waxay yidhahdeen maya wax muqadara maaha jizyadu jizyadu muqadar maaha imaamka ubaa fiirina siduu asagu u arko imaamku ubaa fiirina siduu asagu u arko waa qowlka sufyaan thawri imaam axmed riwaayatiisa abu cubayd qowlka uu doortay w shekhu islam ibnu taymiya tilmiidkiisa ibnu اlqayim xaaladu ways ibla bedelayan cabdullahi ibnu saalixna minxatucallaan ku xilay qowlkaasa raajixa waxa weeyaan imaamka ubaa fiirinaya wax laga qaaday wuxuu kaloo xadiidku tusayaa dahab un kaliya shardi maahane waxa weeyaan wixii u dhikanmana waa lagu qiimayna waxaas iska bixiya lacag intaasa bixiya ama badeeca nuucaasa u dhiganta qaara ari dhaqda qaara geel dhaqda qaara beerale qaara badeecale hadba waxa weeyaan waa la fududaynaa mucaamalada taasna tasaamuxa islaamka ee tusayda iyo fududaynta oo amase cadlahu wax u dhikanma cadliga waa shayga musaawiga ah u dhikanma macaafiriyan macaafiri waxa weeye macaafir waa magaalo magaceed marka amase waxa weeyaan waa qabiilo qabiilo oo macaafirka qabiilo reer hamdaana lahaa macaafir qabiilo reer hamdaana alera macaafir marka ayagaa samayn jireen dharkan yamanay ku samayn jireen yamanay ku samayn jireen marka macaafir waxaa loola jeedaa dharka qabiiladaasu sameeyaane yaman lagu sameeyo waxa weeyaan waa inay bixiyaan qadar lacagtiisu hal diinaar ay la eg tahay waa inay bixiyaan oo macaafiriyeen amase dharka loo nisbeeyey qabiiladaas oo macaafir loo nisbeeyey akhrajahu alaaatu wasaxaab ibn xibaan waalxaakim wa can caaid ibni camrin almuzani caaid ibni camrin almuzani waa saxaabi caaid ibnu camar ibnu hilaal almuzani baycatu ridwaan geedda hoosteeda saxaabada nabiga kula gashay uu ka mid ahaa xaafid bin cabdilbari wuxuu yidhi kaana min saalixi saxaaba dadkii wanwanaagga badnaayee saxaabada ayuu ka mid ahaa basruu degey oo guri ka dhistay halkaasuu degey sifaadiisa lagu yaqaan waxaa ka mid ahaa biyaha bannaanka kuma soo daadi jirin wixii biyaa oo wasaqoo la daadinaa gurigiisa unto god uga qastuu ku aasa jiray oo wuxuu dhihi jiray inaan baafkayga ku daadiyo waxawan teendhadayda dhexdeeda aan ka jecla inaan dariiqa muslimiinta ku soo daadiyo biyaha wasaqda inta qaado dariiqa kuma surogi jirin wanaaggiisay ka mid aheed marka wuxuu dhintay lixdan iyo koow hijriyadu markay aheed waa yaziid ibnu mucaawiya waqtigii muslimiinta xukumayey wacan caa'id ibni camrin almusani radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaal alislaamu islaamku yacluu asagaa sarraynaa walaa yuclaa laga sarrayn maa akhrajahu daaraqudni ayaa wariyey sheekh naasudiin albani xasanun liqayrihi weeyu xasanun liqayrihi waa daciif xadiisku oo waxaweyn cabdulaahi ibnu xasharaj nin la yidhaha ku jira oo majhuul ah laakiin shawaahidda darteed ayuu ku noqonayaa xasan imaam albukhaari wuxuu isagoo mucallaqa wariyo mawquufna ah cabdullahi ibni cabaas mawquuf ku ah cabdullahi ibni cabbaasa waxa la weydiiyey gabar nin yahuudu qabay ama nin kirishtan hadday islaamto ka waran awal gaalay ahayd nin yahuuda qabay ama kirishtan ah waa islaamto ka waran wuxuu yidhi yufaraqu baynahuma waa la kala cayrina khalaas islaamka ay islaamtay uga furmay islaamka ay islaamtay ay uga furmeen khalaas wey waa la kala cayrina alislaamu yaclu walaa yucla calayh islaam lagama sarray karo ilaa gabadha hadii la yidhaha gaalka ama qaba isagaa xukumahay mogta ha adeecda in la yidhahay noqoy nin gaal marka nin gaalana gabar muslimadu kuma xiranto nin gaal welidaa sidaas daraaddeeda dhammaan waxa taariku salaad ah kafaro weeye gabar kuma xiranto gabar muslimada kuma xiranto hadday taariku salaadatoo kaafirad kale tahay dee laba gaal say iskula joogaan iyaga u taalla laakiin hadday gabar muslimada tahay isagiina taariku salaad gaala uu yahay kuma xirna xaaraanay kula joogay hadday tira waa la jooga wayna iska tabto inta ciddo tirsato ninkay rabto iska guursato ila kumaba xirneen maadaama uu gaal yahay marka xadiidkan axkaam aad aad u waaweyna laga qaataa cabdullahi ibnu saare ciri minxatulcallaamka walxadiidu caamun fii jamiici alaxwaal wa huwa qaacidatun cadiimatun mu'ayadatun binusuusi alkitaabi wa sunna xadiidkan qaacido weyn weeye oo nusuusta kitaabkii sunnaduna ay ayidayaan masaa'il aad u badana fuqahadu ka qaataan xadiidkan maadaama nabigu yidhi islaamkaa sarreeyo lagama sarray karo masaa'ilka ay ka qaataan waxaa ka mid a addoon muslim ama bannaana in laga gado gaal maxaa yeelay gaalkiiya xukuma isagiya ka sarrayna ila isaga sayid u noqonaaye ma bannaana addoon muslim ah gaal in laga gado ma bannaana sidaasoo kaleeto kitaabka qur-aanka gaal lagama gadi karo ma bannaana in laga gado mal bannaana gaban muslimada nin gaala ma guursan karo kumaba xihanto ma ku nikaxsayni kartaba ma bannaana nuucu raba gaal ha ahaado waxaad maqlaydaa gabar soomaaliya leeda mid talyaaniyaha qaba war zinay kula joogtaa dhe waa qaba hadhiin maba ku nikaxsanto nikaxna kama ansaxo hadday tiraa waa ii xalaalna waa kaafirad kaloo murtada hadday tiraahdo de xalaal iima aha waan ogahay inaan dambaabayna zino ay kula joogtaa waa gabar zaanigad oo nin gaala la joogta laakiin nikaax waxa la yidhaha kama dhici karo wax nikaaxa kama dhici karo sidaasoo kale haddii waxa weeyaan caruurku uu dhasho aabbaha iyo hooyada midka qayrka badan aa la waafajiya oo maalan hadday midna addoon yahay midna xor yahay waxaa la waafajinaa kan xorta caruurku waa xor caruurku waa xor waa addoon la dhihi maa waa xor kii xorhu waafaqa hal islaam lagama sarray karo islaam lagama sarray karo sidaas darteed wuxuu yidhi waajib waxaa ku ah madaxda muslimiinta inay ka shaqeeyaan wixii islaamku ku kor noqonaa oo cadowga uga kor noqonaa arrimaha siyaasadda midda dhaqaalaha iyo dhammaan wax walbaba oo aysan cadowga muslimiinta ku sallidin ilahayna wuxuu le walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almuminiina sabiila ilaahay weynaa gaalo uma yeelin muslimiinta korkooda waddo ay ku xukumaan wax waddaa ilaahay weyna uma yeelin gaalka marka wilaayo kuma leh gaalku muslimka kuma laha وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحيري لا تبدأوا هكوب الله من اليهود يهود والنصارى كريشتك بالسلام يهود يا نصارى ما دام أمان لسينا يا مرارك القبل مرارك القبل دمدي لو كنت يقو دميين أي لما ورانا قال راس مبنانا إن سلام لغو بالله دي كاسو هربحان مبنانا إن سلامك xaran wey wa khaasatan weliba salaamta islaamku assalaamu calaykum ma bannaana waayahe ma bannaan tahay inaad war iskaga bilowdo war inaad iskaga bilowdo haaye saadku waa berisata bal waran xaalkaaga ka waran ayadana imaam maxamed waa diida shub iska dhi gaal haddaad ka hor timaado isagu ha hadlo horta wax waa ku bilaabi maya imaam axmed taas xakabade laakiin taas itifaaq ma ah laakiin salaamta islaamka ma bannaana inaad ku bilowdaa dadkaan dee waxa weeyaan hoos rooroo maarata ka hoos qaraabta assalaamu calaykum ay iska leeyiin ayagu markay u tagaan ayra ka hoos qaraabtaan marka maba awoodaanba inay waxa weeyaan aysan salaamin waa ka cabsanahay marka waxa weeye inji-ooyada waa aad u dhib badan yihin imtixaana haysta waana saas waxa weyan qofku haddii waxa weyan aad cadowga wax ka hoos raadido oo tira cadowga hoosiisaan lafaysana adna un dulli badan iyo diin xoo badan dusha waa saare naag waxa weya muslim sheegaydo gaal iska salaamida xabadka ku side oo waxa weeyaan maanta o dhan qolkula jirta keligiis waxaasoo dhamo dulliya waxa weya damaca siyaasadda ama cunta raadinta keenaya ee haddii aad waxa weya diinkaaga hayso laheed ilaahayna aad tala saaro laheed qof casiisa aad ahaa leh laa tabdow ha ku bilaabinina alyahuuda yahuuda iyo wanasaara kirishtanka bisalaam ha ku bilaabinina marka ma banaana in lagu bilaaba ha ku bilaabin haddii lagu yidhi waxa weeyaan lama diidaya hadday kugu bilaabaan inaad ka ridido laakiin see uga ridine nabi maxamedaa sheegay sala allahu alay wasalam hadday ku salaamaan asalaamu calaykum ay ku yidhahdeen ma bannaana inaad tidhah wacalaykum salaam ma bannaana inaad tidhah wacalaykum salaam ee waxaad leedahay wacalaykum hadduu keligiisa assalaamu calayka ku yidhahdo wacalayka aad leedahay hadday badan yihiinna wacalaykum aad leedahay sababtoo ah nabigaa sheegay sal اlahu alيه wasalam wuxuu yihi markay idin salaamayaan yahuudda mid ka mida wuxuu leeyahay asaamu calaykum mowt korkiina allah iyo cugdad a ka buuxday ciid markaasuu kuu qarinaa ciyaal suq iyo saqajaannimona waa yaqaan mogta hadalka la sarbeebay waa hadal gaaladaa laga keena qof in warka loo qariyo saalayk uu leeyahay war oo waa kan ilaa si toosa inaan loo fahmina wuu rabaa inuu habaarana waa rabaa muslimiinta asalaam calaykum uu leeyahy marka waana habaar oo ah mowt korkiina allah yeelo marka alaykum de korkaaga allah yeelo waxaad sheegtay w aadiri ataa islaamka cadaaladiisa waxa weeyaan ka yidhaahdeen asalaamu alaykum ay tiri caaisho mowt iyo lacnad korkiina allah yeelo joojiga nabigu waa ujeeda hal leeda muadan ma qaynaysa rasuulka alle wuxuu ku hadlaa markaas adigu muadan ma wa calaykum ani waa u dhiiba aniguba xadgudubna lama ogolo alaas marka wacalaykum aad leeda hadduu ku salaamo kuwan jawaasiista xunta oo maaratay oo ka shaqeeya samafalkana agsarkooda waa salaamo dadka waxaa samafalka sheegto jawaasiista waxa weeyaan salaamu calaykum u leey habaarkaasu kuu dhiiba markaasay kuwan waa injio iyaduna calaykum salaam ay leeyihin arrin aad u khatara marka calaa kulli xaal markii ay ku salaamaan nabi maxamedaa sheegay in la ridina iyo qaabka looga ridinayo imaam nawowina raximah llahu tacaala wuxuu soo naqliyey culummadu inay ku itifaaqeen in sharcita in la ridiyo sidaas nabigu sheegaana loo ridina wacalaykum salaam la dhihma nabigu wuxuu yihi sal اlahu alayh wasalam waidaa laqiitu markaad la kulantaan axadahum gaalada mid ka mida fii dariiqin wado hadduu idinkaga hor yimaado fadaruuhu u dhibaato geliya ilaa adyaqihi dariiqa midkiisa ciriiriga meesha ugu ciriiriga badan ku qasba wadada haddii aad iskaga hor timaadaan dhexbartanka isku aadi adiga isagoo ciriiriga ha maro u waasicin mayda fadhiga uga kacdood adiga dhab isla weynaato markaad gaar aragto waxa wey qalad wey nacasnimo kugu jirto wey waxa weeyaan adiga casiis haddaad muslim tahay asagaa daliil oo dullaysan jidka dhexbartankiisa si degan iskaga marado isagoo luuq derbiga ha isku dhejiyo laakiin culammadu arrintaas laba arrimoodba waa ku sheegeen kow horta waxay yidhahdeen shardi waxaa ah inaan asagii dhibaata gaarin oon la dilin oo maalan haddaad inta jidkii o dhan isku aadido uu god ku dhaco hadda god in lagu rido lama ogola ila gaalkaan hala dilo lama dhihina mogta wixii dhibaato gaarsiinayo dil u ah lama ogola sababtoo gaalkan waa dini in la nabadgeliyaa balan la galay soo maaha lama ogola inta jidkii o dhan isku aadido inaad god ku rido ama derbi madax ugu dhifato lama ogola waa shardi yidhahdeen taas cabdulahi bn saax wuxuu kaloo yidhi arrintan masaladan waxay ka hadlaydaa markaad lugaynayda asna lugaynaya oo iska hor timaadaan laakiin baabuurta kama hadlayo sababtoo ah haddaad adoo baabuur wata jidka dhexbartankiisa isku aadido waxaa dhici karta shil inuu galo oo ama dad muslimiina uu baaba'asho ama isagii baaba la hogmado marka waxa weeyaan waa dhuugta weeyaan sababtoo ah haddii aad feedkaaga ka baxdo adaa nadan darradii bilaabay soo maaha shil inuu yimaadaa dhacdo marka haddii baabuur la wato waxa weya wadadiisa seefkiis seefkiisa markaagaad mare waa waa markaad lugaynaya hadda inaad maraad tabar leedahayna waa laga hadla ee haddar adoo iska miskiinkahana dii gaalkaan hubaysano waddada inta lugkaaga hor yimaada tila wa isku aadina taasna haddee islaam kuma amrin oo dee naftaadaad halligtay taas maogta kana ka xoog midkaan markan marka kan adoo iska fara bannaan meeshaan faracad waxa weeyaan midkaan xabadka u dhig laguma dhihin isagana qofku waa inuu yaqaana masaailka diiniga iyo waxa laga hadlaayo rawaahu muslim ayaa wariyey wa can miswar ibni makrama wa marwan radia allahu canhuma miswar ibnu makrama iyo marwan marwan markaa saxaabi ma ahan waa marwan ibnu xakam waxa weyaan cabdimelig ibnu marwan boqorkii muslimiinta waxa weyaan aabhi aabbihiis waaye marwan ibn اxakm ibn abilcaas ibn umaya alqurashi alumawi sanadii afraad ama sanadii labaado hijriyadu dhashay waxa wayan xaafid ibn xajar wuxuu yidhi hal qof oo saxaabinimadiisa jesmiye ma aanan arag ma aanan arag magaalada madiinatu rasuulilahi waali ka ahaa jiray waqtigii oo imaamka muslimiinta uu ahaa mucaawiya bn abi sufyaan cabdullahi bni zubayra ka cayriyey kadib shaamu degay marka uu ku soo laabtay adugu markii dambe khaliifka muslimiinta beeca lagula galo khilaafada muslimiin khilaafada oo ah khaliif imaamka muslimiinta inuu noqdo aa beeca lagula galay markuu dhintay mucaawiye ibnu yaziid ibnu mucaawiya ibnu abi sufyaan markuu dhintay oo hijriyadu ay ahayd waxa weeyaan lixdan iyo afar lixdan iyo afar shaam iyo masar intaasuu xukumay sagaal bilood kadibna waa dhintayba markii beecada lala galay markay hijriyadu ahayd lixdan iyo shan uu dhintay وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وابعي عام الحديبية سنة الحديبية intuu sulxulxudaybiya heshiiska sanadii uu soo gelaya waa baxay magaalada madiinuu ka baxay isagoo doonaya inuu soo cumraysto maalin isniin ayuu baxay bisha dilxija sanadii lixaad oo hijriyadayna ahayd sanadii lixaad oo hijriyada ayay ahayd nabiga kun iyo afar boqol oo saxaabi ayaa la socotay ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam kharaja waa baxay caam alxudaybiya xudaybiya waa meeshii heshiisku ka dhacay magaalada maka marka laga baxo hadda juddo loo socdo dhinaca qoraxdu u dhacdo maka marka laga tegaya qoraxdu meesha u dhacdaa la aadaa marka juddo loo socdo marka maka laga baxo dhow iyo labaatan kilomitr la maraa halkaasay ku taallaa nka xuduudda waxa meesha xaramka xuduuddiisa ay ku taallaa gabalaaba xuduudda ku jira culammada gabal ay yidhaahdeen oo xudaybiye qayb ka mid marka laba iyo labaatan kilomitr maka laga socday ku taalla marka xaramku xaramkuna kaas oo u dheeri dhul aad u dheer weeye ilaa laba iyo labaatankaas xaramkii wey marka halkaasay ku taallaa xudaybiye فذكر الحديث حديث ku sheegay bituulihi maca duulihi wa fii xadiidkaas waxaa ku sugnaa heshiiskii nabigu uu la galay oo la saxiixday quraysh sidaan u qornaa haadaa heshiiskaanu maakii weeye saalaxa uu kula heshiiyey calayhi korkiisa muxamed bnu cabdillaah muxamed ibnu cabdilaahi waa diideen muxamed rasuullah in la qoro gaaladaa diideen marka muxamed ibnu cabdillaah haadaa heshiiskaanu maakii weeye saalaxa uu kula heshiiyey calayhi korkiisa muxamed ibnu cabdillaahi suhayl bna camri suhayl ibna camarna waa ninkii gaalada wakiilka uga ahaa heshiiska oo u saxiixaayay kadib uu islaamay calaa wadci alxarbi dagaalka in la joojiyo ayay ku heshiiyeen cashara siniina cashara siniina toban sano tobankaa sanoo ya'manu ay aamin noqonayaan fiiha tobanka dhexdeeda annaasku dadka toban sano oo muslimiinta iyo quraysh ay kale nabadgelayaan oo wayakufu uu ka joogayo bacdun gobolkood can bacdin gobolka kale oysan isdilayn akrajahu dawudaa soo saaray waasluhu fi lbukhaari asarkiisuna bukhaari ku sugan yahay وأخرج مسلم وحو soo saaray بعض حديث قبل كمدا من حديث أنس رضي الله عنه وفيه وحا كسغنا أن من جاءنا قلبنا كمدا هشيسك أن من قفكي جاءنا نو يماده أيضا قريش قريش أحيضا أن من قفكي جاءنا نو يماده منكم يدينك مسلمين تحالوا كمدي هاي أو وحوين أول مسلم وحوين هدوه قريش آبي لم نرده سوء علمين عليكم مين سوء علمين أنه نرد qofkii muslimiinta ka midaha soo ridooba annagu nala jooga mana idiin soo celayno heshiiskay ka mid ahayd waman jaa'akum idinka muslimiinta qofkii idiin yimaada minnaa annaga xaalu naga mid yahay qofkii awal mushrikiinta ka mid ahaayo islaama oo tagoo muslimiinta idiin yimaada raddatumuhu waa noo soo celaydaan muslimkaas calaynaa annagaad noo soo celaydaan qodobadaasaa ka mid ahaa fa qaaluu saxaabadu waxay yidhaahdeen annaktubu ma qoraynaa haadaakan yaa rasuulalahi rasuulka ilaahay rasuulka ilah ma waxaasan qoraynaa oo heshiiska ah qofka annaga naga taga oo ridooba inaysan noo soo celin murtadkaas ilaa inaan dilna annagu rabi lahayn kii ayaga ka yimaadoo muslimana asagoo muslimaa loo celina gaalada loo dhiiba rasuulka allo ma waxaasaan u saxiixaynaa nabigu sidaanuu yidhi sala allahu calay wasalam qaala nabi wuxu uhi nacam haa u saxiixaynaa inahu shaaniyo man dahaba qofkii taga minna annaga awal xaalo naga mid aha ilayhi ayaga aada fa abcadahu allahu ilahi ha fogeey xuqaylahu leeya gaalkaati qof xumoo ridoobo gaalo u garay هو انك ما قال سحريتي اه قيمه ما الله فوقيه ابعده فابعده الله ومن جاءنا قفك نوين هذا منهم ايغا حاله كميدا يو سو اسلام او ان علينا نديبنو فسيج الله الله يلي دون له قفكاس فرجن ميل او كبخو فرجن كربي فيدي iyo wa makhrajan meel uga bax dhibaatada ilaahi baa farq siinay sidii ay noqotay way yimaadeen waa loo cish way yimaadeen waa loo cish kii loo celiya marka abubasiir saxaabi la dhihi jira markii la celiyo wuxuu aaday hawd meel hawd oo safarkoodu mari jiru iska deg safarkooduu dilaa qofka safarka wada hantidana waa ka dhaca qofkii soo islaama marka maba soo aada dhanka nabiga abubasiiru iska aaday ilaa nabigu waa celina koo xoog badanay noqdeen marka safarkii nafta u keenay markaasay nabiga la soo hadleen gaaladii maxamedow bis wey qodobkaas waa ka tanaasulnay wixii soo islaama naga wado naga wad wixii islaama bis khalaas faraji waa kaasaas u yimi diin alloo la waafaqo dulli kama yimaado ee dulligu wuxuu ka yimaadaa diinka alloo la khilaafo marka xadiidkan sariix wuxuu caddaynaa gaalada heshiis in lala geli karo waxa weeyaan oo muddo kooban muddadaas tobanaa nabigu la galay intuu la galaan ugu badneed ahlucilmiga gabal waxay yidhaahdeen toban lagama badi karo ma bannaana in toban laga badiyo waa sida imaamu shaafici iyo axmed ibn xambal iyo ay mareen ahlucilmiga gabalna waxay yidhahdeen waa laga badi karaa oo waxa weeyaan waxaa laga dhigi karaa intii uu doono imaamka laakiin muddo wa in la xadida toban iyo laba sano toban iyo shan sano maxay u leeyihiin culummada dhahayda toban lagama badi karo toban lagama badin karo waxay leeyihiin koo horta nabigii lagama hayo sala allahu calayh wasalam midda labaad waxaa ka dhalanayda haddii la yidhahdo heshiis weligeen aan ku wada noolaano jihaadkii o dhan meesha in laga saaro oo dayn diinta qayb dhan oo ka mida meesha laga saaro taasaa ka imaanayda culimmada yidhahdeen toban waa laga badi karaa waxay yidhahdeen arrintan waaqicatul cayn ahayd dhacdo mar dhacday ahayd cumuum ma faa'iideynayno laakiin tobanna waa laga badinaya laakiin waa in la xadidaa si aan jihaadkii meesha uga bixin qowlka saddexaad wuxuu leeyahay mutlaq waa laga dhigi karaa heshiis aan nahay aniga idinka idinku aan- annaga idinku muddaba la sheegi maa dil rabo aan isnabadgelin saasaa la leeyahy laakiin imaamku markuu maslaxad u arko in lala dagaalamo waa ka- waa ka baxa maaha inuu ku duulayo wuxuu leeyahay muddadii aniga saacaddan kadib heshiis ma nihin uu leey waa u iclaamina gaadi ma wuxuu leeyahay aniga saacaddan kadib heshiis ma nihin waana ka baxay heshiiskaas hala ogaado khalaas markaas kadib baa la iska dhicina waana qowlka uu doortay sheekhulislaam ibnu taymiya malaa hadeer hadeerna mid kale awroodaan maba jirtaan u malayna muslimiintu inaynu yidhaahdaan waa heshiisaan nahayoo adhow marka ilaahay tabar siiyo ay ka baxaan maane hadii la yidhaha saddex sano waxaada dhici karta dad inaysan awoodin oo la yidhaha saddex sano kadibna maxaad dadmacsanta ilaa hadda iyagaa la gumaysaa muslimiinteed marka saddex noo qabanaydo oo maxaa ka dambeeya marka calaa kulli xaal saddexaas qowl ayay ahlucilmigu qabaan وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحر من قتل قفكي دلا معاهدا قال قال لا بلمي معاهدا بفتح الهاء معاهدا قال لا بلمي انا اسم معاهدا قال المسلمين تلا بلمي او اسم فاعل لبد هو بنان من قتل قفكي دلا معاهدا قال لا بلمي لم يرى مقريو رائحه الجنه جنه عرفتي جنه عرفتي هلمه وإن الريحة جمال عربتنا اللي يوجد وحلق هنا من مصيرة أربعين عاما أفرطا سنة انت الله سعوده أفرطا سنة من الله سعوده أسوه جسما جمال إنه قال إسكدائي قفك الديرة قال معاهدة أخرج البخاري يوري قال معاهدة صدق لي اللي وجده كي كواب وآه دمي إيا كي لبعض وآه مستأمين كي إيا كان صدقاء وآه معاهد قال كان أو دولة عندما هو كي لا يستطول لقوه الشيء مدئن أن يسترين صدق راسه وياه saddexdaba waa mucaahad waana sidaasuu xadiisku u shamlinaa xaafid ibn xajar fatxulbaariga juska labiyo tobnaad laba boqol konton iyo sagaal wuxuu yidhi walmuraadu bihi man lahu cahdun maca almuslimiin mucaahad waxaa loola jeedaa gaal ballan la lahaa muslimiinta sawaab kaana bicaqdi jizyatin waxaa isku mida ballankaas inuu yahay in jizye waxa weye lagula heshiiyey waa dimigii oo hudnatin min suldaanin ama xabajoojin madaxweynuhu la galay oo ammaanin min muslimin ama si ammaanki oo musta'minka kii ahaa gaal waxa weeye ka dhashay dawlad xarbiya qabiil xarbiya laakiin qof muslimiinta ka mid ah ammaan geliyey oo yidhi imaa waddanka muslim saddexdii bay isla soo gelayaan marka waa mus waa inuu ogaado qof kastoo muslima saddexdaas mid ka mida qofkii dila inuusan jannada carabteeda helin maxaad u malaynaydaa gaal mucaahada qofka dila hadduusan janno carabteed helayn muslim qofkii dila ka waran yaa muslim qofkii dilay bal ka warankaas wallahu subxaanahu wa tacaala aclam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد